بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lixyo tobnaad ee suuratu lcankabuut waxaanu ku joogaa aayadda shan iyo afartanaad ee suuradda lafteeda mawaadicda aayaadkan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay waxaa ka mid ah qisatu ibraahiima calayhi asalaam maca qowmih wa najaatuhu min annaar qisadii nebi ibraahim calayhi asalaam iyo qoomkiisa dhex martay iyo badbaadadii ilaahay uu ka badbaadiyey dabkii ay waxa weeyaan gaaladu ay ku tuureen waxaa kaloo aayaadkan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaga waramay qisatu iimaani luutin calayhi asalaam liibraahiima wa qisatuhu maca qowmih qisadii ku saabsanayd nebi luut inuu rumeeyey nebi ibraahim iyo luud iyo qoomkiisa qisadii ku saabsanayd waxaa kaloo ka mid a mawaadiicda aayaadkani ay ka warameen qasasu shucaybin wahuud wa saalix wa muusa calayhim assalaam maca aqwaamihim ambiyada nebi shucayb iyo huud iyo saalix iyo muuse ambiyadaas iyo umamkii loo diray qisaska ku saabsan ayaa aayaadku ay ka warameen waxaa kaloo ka mid a mawaadiicda muhimka ee aayaadkan caawa aynu dhiganaynaa ay ka warameen caaqibatu alaqwaami aladiina kadabuu ambiyaa'ahum fi ddunyaa umamkii iyo qoomamkii ambiyadii loo diray beeniyey cidhibtoodii siday noqotay adduunyada dhexdeeda iyo sidii loo ciqaabay waxaa kaloo aayaadkan ay ka warameen darbu mahalin liman ittakhada min duuni illaahi awliyaa cidda ilaahay sokadii cid kale caabudda tusaalaha loogu soo halqabsadee lagu tilmaamay ka beyt alcankabuut sida guriga caaradu ay samaysato waxaa kaloo aayaadka u dambeeya alla uu kaga waramay twjiihaat linabiyina muxamedi salى اllahu عalayhi wasalam wman aamana bihi bitilaawati اlqur'an waiqaamati الصalaati wa bayaani hamaraatiha towjiihaad iyo dardaaranno ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo jeediyey nebi muxamed salى اllahu عalayhi wasalam iyo inta rumaysay oo lagu amray qur'aanka inay akhriyaan iyo salaaddii inay oogaan iyo hamaraadka ama midhaha ay leedahay salaada hadday si dhaba u oogaan oo ay la yimaadaan allah waxau ihi subxaanah waibraahiima id qaala liqowmihi icbudu اllaha waاtaquuhu dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun waibraahiima ay wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg ibraahiima ay qisata ibraahim nebi ibraahim qisadiisa xus dadkana xasuusi id wakhtigiina uu qiso ah qaala uu yidhi ibraahiim liqowmihi qoomkiisa uu ku yidhi ucbud ullaaha ilaahay keligii caabuda oo wattaquuhu alla ka baqa daalikum kiinaas ay cibaadat ullaahi wa taqwaah allah keligii inaad caabudaan oo aad ka cabsootaan ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka oo shirkiga iyo xumaha aada walaaqanaysaan waxa idinka wanaagsan alle inaad caabudaan oo ka cabsootaan in kuntum oo haddii aada ahaateen taclamuuna kuwo wax kala garanaya oo wax fahmaya haddii aad tihiin halkan khayrun lakum ma afcalu tafdiil baa laga macnaynayaa oo macnuhu waxa weeyaan khayrun lakum min ishraakikum sidana idinka khayr badan shirkigiina oo markaa waa afcalu tafdiil mise maaha afcalu tafdiilku baabkiisiiye aslu lkhayriya iyo sifadii unbaa laga macnaynayaa oo macnuhu waxa uu noqonayaa daalikum khayr kii naasi ayaa khayr ah oo wanaag ah waayo waa ka khayr badan yahay iyo khayr buu idin yahay waa kala duwan yihiin macnaha isagoo tilmaamaya alcalaama abuayib kitaabkiisa fatxu lbayaan fii maqaasidi lqur'aan waxa uu yidhi khayru lakum ay min ashirki walaa khayra fi shirki abada walaakinahu khaatabahum bictibaari ictiqaadihim waxa uu yihi khayru lakum ay min ashirki yacni sidaasaa idinka khayr badan shirkiga oo markaa waa afcalu tafdiil waxa uu sheekhu yidhi walaa khayra fi shirki abadan shirkigana dee wax khayri kuma jiro oo had iyo jeer waxaa la yidhaha afcalu tafdiilka ama mufaadalada shayga yacni la wadaago laakiin lagu kala badan yahaa loo adeegsadaa afcalu tafdiil markaa shirkigu dee haba yaraatee wax khayra ma leh haddana khayriye ayaa la leeyahay waa ka khayr badan yihi markaa taa waxa uu ku cileeyo uu ku sababeeyey marka afcalu tafdiil khayriyada laga dhigo waxa uu ihi walaakinahu khaaabahum bictibaari ictiqaadihim laakiin allah wuxuu kula hadlay siday iyagu ictiqaadsanaayeen ay ku andacoonayeen iyagu waxay ictiqaadsanaayeen shirkigoodu inuu khayr yahay soo maaha oo ay ku andacoonayeen marka ictiqaadkooda iyo zacmigooda marka la eegaa la leeyahay haddiiba khayr uu leeyahay sidaad ku andacoonaysaan kanaa ka khayr badan waxa uu sheekhu yidhi waqiila khayru min kulli shay waxaa kaloo la yidhi meye waxaa looga jeedaa dalikum khayru lakum ay min kulli shay kaasoo ah cibaadada alle iyo cabsidiisa ayaa wax walba oo ka soo hadhay ka khayr badan لأن xdف المفضل عlيه yqtضي الcmuم maعa cadم اxtiyaaجihi ilى التأwiil waayo شhayga mufadalu عalayhigee wax laga fadilayo in la xadfo oo la gooyaa wuxuu keensadaa cumuum cumuumkaa marka la qaatana looma baahno تأwiil kale oo la yidhah wa calىa xadi zacmihim ama bاctibaari اctiqaadihime waxa uun loo jeedaa khayr lakm min kuli شhay id ilmuraadu bikuli shayin kullu shayin fiihi khayriya waayo kullu shayga lasoo qadaray ee la leeyahay wax walba sidanaa idinka khayr badan waxaa loo jeedaa wax wal oo khayr leh kanunbaa kasii khayr badan wuxuu sheekhu yidhi wayajuusu kownuhu sifatan laa isma tafdiilin sifo uun in laga dhigo aslulkhayriya laga macneeyo laakiin afcalu tafdiil aanu ahaynna waa bannaan tahay markaa sheekhu wuxuu tilmaamayaa uun khayriyadan labada baabba in laga macnayn karo marka haddii afcalu tafdiil laga macneeyo oo waxa weeyaan la yidhaahda idinka khayr badan iyadana laba mid baa lagu fasiri karaayo in mufadalu calayhiga loo soo qadaro min kulli shay markaa ta'wiil uma baahna oo waxa weeyaan wax walba sidanaa idinka khayr badan waxaa kaloo laga macnayn karaa afcalu tafdiilka in looga jeedo bictibaari ictiqaadihim siday iyagu ku andacoonayaan siday iyagu ku andacoonayaan ama ay sheeganayaan dee haddiiba khayru ku jiro waxooda kanaa kasii khayr badan macnuhu sidaasuu noqonayaa haddii sifo laga dhigana ta'wiilba uma baahno oo markaa waa aslulkhayriya un dalikum khayru lakum sidaasaa idiin wanaagsan weeyaan muraadku inamaa tacbuduuna min duuni اllahi awhaana watakluquuna ifkaa ina aladiina tacbuduuna min duuni اllahi laa yamlikuuna lakum risqa faاbtaguu cinda allahi اrisqa wacbuduuhu washkuruu lah ilayhi turjacuun allah waxa uu ihi subxaanah inamaa tacbuduuna waxaad uun caabudaysaan markaa waa xikaaya can qowli ibraahiim waxaa allaah inooga waramayaa hadalkii ibraahiim qoomkiisa uu ku yidhi markaa waxa uu ku yidhi inamaa tacbuduuna waxaad uun caabudaysaan min duuni illaah ilaahay sokadii waxaad caabudaysaan awthaanan asnaam unbaad alla sokadii caabudaysaan wa takhluquuna waxaanad abuuranaysaan ifkaa been ayaad abuuranaysaan oo macnaha inaad asnaam ku tilmaantaan ilaahyo mutaystay in la caabudo been idinku aada samaysateen oo aada dhoobdhoobanaysaan weeyi allah waxau idhi ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaah ilaah sokadii kuwaad caabudaysaan laa yamlikuuna weli markaa waa hadalkii xikaayada ahaa can qowli ibraahiim waxa uu ku yidhi ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaah ilaah sokadii kuwaad caabudaysaan laa yamlikuuna idiinma hananayaan oo idiinma heli karayaan lakum idinka risqan arsaaqad idiinma heli karayaan fabtaguu waxaad ka doonataan cinda allaah ilaahay agtiisa ka dalba oo ka doonta alrisqa risiqa ilaahay tabaaraka wa tacaala ka raadsada oo wacbuduuhu alla caabuda oo washkuruu u mahadnaqa lahu alleh ilayhi ay ila allaah ilaahay xaggiisa uunbaa turjacuuna laydiin celinayaa halkan alcallaama abutayib fatxulbayaanka waxa uu ka odhanayaa dakarahumaa bacda talabi اrisqi cibaadada iyo shukriga waa wacbuduuhu washkuruu lahu labadaa cibaadada iyo mahadnaqa waxaa la sheegay risiqa dabadii oo markuu allah yidhi fabtaguu cinda allaahi risqa ayaa laga dambeysiiyey wacbuduuhu washkuruu lahu lianna alwala ay ilcibaada sababu lixuduudi اrisqi waayo arrinka hore ee wacbuduuhu oo cibaadada ah waxaybay sabab u tahay risiqa la raadsanayo inaad hesho sabab waxa waa cibaadada iyo cabsida alleh wathaani ay shukru muujibun libaqaa'ihi wa sababun wa sababu lmasiidi calayh ka labaad oo shukriga ah waa washkuruu lahuye isna waxa uu keensanayaa arsaaqadii inay baaqi noqotoy sii badato sidaa darteed ayaa risiqa markii alla ka dalbada la yidhi waxaa la daba dhigay wacbuduuhu washkuruu lah waayo midna waa u sabab midna wuu sugayaa oo sugnaanshihiisuu sabab u yahay waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narsuquk waalcaaqibatu litaqwa nebigaba sala allahu calayhi wasalam waxaa la amray oo la yidhi ehelkaaga amar salaada kuna sabir ku weydiisan mayno oo ku weydiin mayno risq iyo arsaaqad annaka ayaa ku arsaaqaynaa cidhibta dambana waxa iskale dadka alla ka baqa waman yataqi allaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib ruuxa allah ka cabsada subxaanah dhib iyo cidhiidhi kasta ilaahay wuxuu uga yeelaa makhraj iyo meeluu kaga badbaaduu uga baxo waxaanu ka arsaaqaa meel aanu filanayn marka cabsidiiyo cibaadadu waxay sabab u tahay arsaaqaddu inay inay kuu timaaddo o aada hesho shukriguna waxa uu sababayaa inay kuu joogto oo aanay kaa tegin allah waxau yihi wain tukadibuu faqad kadaba umamu min qablikum wain tukadibuu haddii aada beenisaan ree makow xaqa iyo rasuulkaa laydiin soo diray faqad kadaba allalehe dhab ahaan bay u beeniyeen umamun ummado ummadaha oo min qablikum idinka idinka horreeyey ummadihii idinka horreeyeyba waa beeniyeen oo waa laydinka horreeyey beenintay idinku uguma horeysaan wamaa cala arasuuli rasuulka allena korkiisa ma ahaanin ila albalaaqu gaadhsiin mooyaane gaadhsiintu almubiinu ay ilbayiinu cad rasuulkana xilkiisu waa gaadhsiinaya caddayntaana waa gutay awalam yarow kayfa yubdi'u allahu alkhalqa uma yuciiduh awalam yarow oo miyaanay arkayn dadku aragti ay ku intifaacaan oo ku waantoobaan waxna ku qaataan ama aanay ogeynba kayfa sida yubdi'u allaahu alla uu bilaabo alkhalqa abuurista alla siduu u bilaabo dadku miyaanay arkayn uma yuciiduhu dabeed alla uu soo celinayo isaga ayaa rabbi soo celinaya marka macnuhu waxa weeye bidaayada abuurkooda hore miyaanay arkayn si ay ugu daliishadaan icaadada iyo soo celinta dambe waayo markay arkaan siduu alle abuurka hore u bilaabay taasi waxay ku xambaaraysaa si dhaba hadday u dhugtaan oo ugu fiirsadaan dee ilaahay bilaabay isaguun inuu soo celinayo wa alistidlaalu bilbidaayati cala alicaada bidaayada ayaa loo deliishanayaa soo celinta dambe oo allaha awalka hore inuu bilaabo awooday soo celinta dambena waa awoodaa awalam yarow oo miyaanay ara kayfa yubdi'u allaahu sida alla u bilaabayo alkhalqa abuurista siduu rabbi u bilaabayo miyaanay arag humma yuciiduhu dabeed ilaahay isagaa soo celinaya abuurkaa uu bilaabay inna daalika arrinkaa lasoo sheegay oo bilowgaa abuurka iyo soo celintaba ihi cala allaahi ilaahay korkiisa yasiirun waa u fududahay oo kuma cusla marka abu ayib waxa uu fatxulbayaanka ku odhanayaa ay faidaa ra'aytum qudrata allahi cala alibtidaa'i waaliijaad fahuwa alqaadiru cala alicaadati markaad aragtaan ee aqoonsataan awoodda ilaahay u leeyahay bilowgii hore iyo jirsiintii hore dee waxaad ogaanaysaan soo celinta dambena inuu isagu yahay ka awooda ee qudrada iyo awoodda ule inuu yahay qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow siiruu socda fil ardi ay calal ardi arlada korkeeda socda oo fanduruu eega kayfa sida badaa uu bilaabay rabbi alkhalqa abuurista bal rabbi siduu u bilaabay eega oo arka si aada ugu waantowdaan oo wax ugu qaadataan humma allaahu dabadeed allaah yunshihu isagaa bilaabaya annash'ata abuurista alaakhirata ee dambe yacni markaad u fiirsataan abuurka hore waxaad ogaataan dee ta dambana ilaahay inuu yahay taa horeba siduu u bilaabay tan dambe laysa soo noolayn laysa soo noolaynayana isaga ayuunbaa abuurkaa dambana bilaabi doona waayo ina allaha alla calaa kulli shayin wax walba qadiirun kii awoodo weeyi marka macnuhu waxa weeye abuurkaa hore marka qofku dee uu arko waxay ku hogaaminaysaa oo aragtidaasi u sababaysaa dee inuu aqoonsaduu rumeeyo abuurka dambena ilan ka hore allaha awooday ka dambena waa awooda awalam yarow kayfa khalaqahum allahu ibtida'a nudfatan uma calaqatan uma mudqatan uma yanfukhu fiihim aruuxa uma yukhrijuhum ila addunya uma yatawafaahum bacda dalik uma huwa yuciiduhum kama bada'ahum wakadalika saa'iru alxayawaanaati waannabaataat abu ayib waxa uu odhanayaa miyaanay arag sida markii hore alla u abuuray bilowgii iyagoo candhuuf yara haddana xinjir yar oo dhiiga oo gidaarka ilmagaleenka ku dhegsan haddana cad yar oo hiliba oo qadarka inta mar la calashado ama afka la geliyo leeg haddana intaa kadib intuu ilaahay jawaarixdii iyo xubnihii ku rakibo saddexdaa afartanaad markay ka soo gudbaan ayaa ilaahay waxa uu ku afuufayaa malagii inta loo soo dira dee ruuxdii kadib waxa weeyaan wixii ay mudanayeen ee loo qadaray ayaa la qorayaa haddii arsaaqadooda tahay iyo haddii ajashooda tahay iyo hadday waxa kaley la kulmayaan tahayba dabadeed adduunyada ayaa loo soo bixinayaa kadib waa la oofsanayaa oo dee waxa weeyaan nafta waa laga qaadayaa oo waa dhimanayaan kadib ilaahay wuxuu u soo celinayaa siduu markii horeba u bilaabay abuurkooda waana sidaa noolaha oo dhan iyo nabaataadku ilaah baa abuuro ahaysiiya kadibna baabi'iya haddii uu doonana soo celiya oo nabaataadkaa laftoodu geedkaa waxa weeyaan mar soo biqlaya soo baxaya isagoo qoyan oo nool oo dhalaya oo midho leh haddana angegaya abaaroobaya laga yaabo inuu baaba-aba haddana dib u soo baxaya lasoo noolaynayo iyada lafteedu dee waxay mithaal u tahay ilaaha arladaa dhimatay nooleeye raxmaadka iyo roobka ku nooleeyey kuwa dhintayna waa soo noolaynaya ina aladii axyaaha lamuxyi lmowta allah waxa uhi yucadibu man yashaau wayarxamu man yashaa yucadibu ilaahay waa cadaabaa man yashaau cidda uu doono ay tacdiibahu cadaabistiisa cidda uu alla doono waa cadaabaa wayarxamu waanu u naxariistaa rabbi man axadka yashaa uu doono ay raxmatahu naxariistiisa cidda uu doono inuu u naxariistana rabbi waa u naxariistaa wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa unbaa tuqlabuuna laydiin celinayaa wamaa antum idinkumaydaan ahaanin bimucjiziina kuwa cajsi gelin karoo ilaahay kaga fakan kara ama kaga carari kara maydaan ahaanin fi lardi arlada dhexdeeda iyo walaa fi samaa samada dhexdeeda toona ciriya dhul toona ku cajsi gelin maysaan oo kaga fakan kari maysaan markaad dee cirka maba joogtaan oo dhulkaa joogtaane waxa weeyaan fardan wa taqdiiran low kuntum fiiha walaa fi samaa haddaad cirka joogi lahaydeenna cirka kumaydaan cajsi gelin karteen rabbi oo kagamaydaan carari karteen waa marka yacni fi lardi walaa fi samaa dhulalka iyo samaawaadka inaga sarreeye lagu fasiro dhulka waaba la joogaayo samada waxaa lagu fasirayaa ay low kuntum fiiha fardan wa taqdiiran cirka maba joogtaani laakiin haddii aada joogi lahaydeen isagana ilaahay kagama fakan kartaan oo kagama baxsan kartaan waxaa kaloo bannaan in lagu fasiro fi lardi walaa fi samaa ay jihata asufli waalculuwi yacni jihada hoose iyo ta sare xagga sare iyo xagga hoose midna kagama baxsan kartaan waayo samada luqada carbeed waxaa lagu idlaaqaa kullu maa calaaka fa huwa samaa wax alla wixii kaa sarreeyaa saqafka gurigana dhaho sama ayaa lagu idlaaqaa luqada carabiga marka walaa fi samaai ay walaa fi lculuwi xagga sare iyo xagga hoose midna ilaahay kagama fakan kartaan wamaa lakum idinmana sugnaanin min duuni illaah ilaahay sokadii idinma sugnaanin min waliyin mid idiin taliyo oo arrinkiina maamula iyo walaa nasiirin mid idiin gargaaraatoona idinma sugnaanin alla sokadii oo wax idiin hiiliya ama arrinkiina tawaliyo oo idin maamulo heli maysaan allah sokadii alla waxau ihi wladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa ka gaaloobay iyo wa liqaa'ih ilaahay la kulankiisa aayaadka alle ee tansiiliga oo waxyiga munasalkee la soo dejiyey ah iyo aayaadka alle ee takwiiniga oo makhluuqaadka waaweyn ee cir iyo dhul iyo inta u dhaxaysaba astaanta iyo calaamadda u ah ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa aayaadka kowniga iyo kuwa tansiiliga aba kuwa beeniyey iyo liqaha iyo la kulanka rabbi ulaa'ika kuwaasi yaisuu waa ka quusteen min raxmati naxariistayda way ka quusteen ba alla u yidhi kuwaas wa ulaa'ika kuwaasi lahum waxa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya famaa kaana jawaaba qowmih famaa kaana maba ahaanin jawaaba qowmihi ibraahim qowmkiisa jawaabtoodii mabay ahaanin markii towxiidka uu u bandhigay ilaa an qaaluu inay ku yidhaahdeen mooye wax kaleba kumay jawaabin inay yidhaahdeen mooyaane uqtuluuhu ibraahiim dila aw xariquuhu ama dab ku guba faanjaahu llaahu dabeed ilaahay ibraahim waa ka badbaadiyey min annaar naartii ilaahay waa ka badbaadiyey inna fii dalik ay ina fii injaayihi minhaa yacni arrinkaa lasoo sheegay dhexdiisa waxa ku sugan macnaha badbaadinta ibraahiim laga badbaadiyey dabkaa dhexdiisa waxa ku duugan oo ku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo lagu cibro qaato astaan iyo daliilna u ah ilaahay awooddiisa iyo weynidiisa ayaa ku sugan liqowmin qole ayaanay ugu sugan yihiin aayaadku qoladaasoo yu'minuuna rumaynaya yacni ciddii rumaynasee yaqiin leh waxaa ugu sugan dhacdada nebi ibraahim lagaga badbaadiyey dabka ololaya aayaad iyo calaamado waaweyn oo ilaahay lagu aqoonsado lagu garto laguna rumeeyo ayaa alla ilaaha ku sugan waxayse ugu sugan tahay kuwa mu'miniinta ah mu'miniinta waxaa loo gaar yeelay waayo iyagaa ku intifaacaya oo kuwaan toobaya waxna ku qaadanaya sidaasaa loogu gaar yeelay ee dadkao dhan waa aayad loo soo rogay inay ku waantoobaan oo wax ku qaataan laakiin ciddii wax ku qaadatay unbay aayad u tahay dee kuwa kale waxba uguma filla kol haddaanay kaba faa'iidin waxba jalaaludiin almaxalli waxaa odhanayaa ina fii daalika la aayaat badbaadinta ibraahiim naartaa ololaysa laga badbaadiye aayaad iyo calaamaad waaweyn baa ku sugan oo lagu cibro qaato waxau odhanayaa hiya cadamu taahiiriha fiihi maca cidamihaa aayaadka waaweyn ee ku sugani waxa weeyi dabka intaa leegee inta muddo dheer ay shidayeen ay isugu wada tegeen ee barhtanka ay ibraahim ugu tuureen saamayn la-aanta aanay haba yaraatee wax saamayn iyo raadaba ku yeelan iyadoo sidaa u weyn oo dabkaa ololaya inta barhtanka loogu tuuray waxbaba aan yeelin dee waa aayad wa ikhmaaduhaa bakhtiintaa la baktiyey ee dam ay tidhi waa aayad dabka intaa leekaa wainshaau rawdin makaanaha fii zamanin yasiir iyo beer laga soo bixiyey makaankii ama meeshii dabku uu ka shidhnaa wakhti yar oo kooban dhexdii marka wuxuu aayaadka ku tilmaamay dee waxa weeyaan dabkii ololaye lagu dhex tuuray oo aan raadaynba oo waxaba yaraatee saamaynaba aan ku yeelan iyada oo la bakhtiyey oo badbaado iyo salaam ay u noqotay iyadoo markiiba meeshii laga soo bixiye beer intaasoo dhammiba waa aayaad mudan in lagu waantoobo oo wax lagu qaato waayo ilaahay baa dee dabka amray ilan dabku waa makhluuq makhluuqaadka alle ka midoo ilaahay ka amar qaata markaa baddii waxa weeyaan nebi muuse markuu usha ku dhuftay laba u kala dhambalatay inta loo kala jeexay waddo looga sameeyey uu ka badbaaday u dhex maray fircoon markuu soo galay qoomkiisii kusoo dhammaadeenna labadii dhinac inta laysku soo dhirbaaxay lagu halaagay lagu baabi'iyey sida baddaasiba amarka alle ugu socotay ee marka la amrana ay u kala dhambalmaysay ama u kala jeexmaysay marka la amre inay isku soo noqotona ay sideedii ugu soo noqonaysay ayaa dabkuna awoodda alle iyo idanka alle uunbuu wax ku gubi karaaye awood isagu uu leeyahay dee ku gubi maayo haddii yacni khaasiyadii ama sifadii inuu wax ku gubo uu lahaa ba haddii laga siibo oo ilaahay amro inaanu waxba gubin oo badbaado iyo nabadgelyo uu noqdo dee waxba ma gubi karo qur-aankana waxaa ku soo aroortay dee ilaahay amar inuu siiyo yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahiim naartiiyey dabyahow waxaad ahaataa qabow iyo badbaado ibraahim u noqo ayaa lagu yidhi naartii markaa qabowgaas berdan oo keliya haddii lagu dayn lahaa dee barafka qofkuba uu ku dhimanaye uu ku tawafayay ayuu noqon lahaa laakiin waxaa la raaciyey wasalaaman waa qabow badbaado ah oo aan dhibaato u geysanayn wa qaala waxa uu yihi ibraahim inama اtakhadtum waxaad u yeelateen min duuni illaah ilaah sokadii waxaad yeelateen awthaanan asnaam ayaad yeelateen mawaddata baynikum ay liajli mawaddati baynikum wa mafcuulu liajlihi yacni waxaad u yeelateen asnaamtaana u samaysateen mawaddata baynikum liajli mawaddati baynikum jacayl dhexdiinna ahaaday darteed ayaad asnaamtaa u samaysateen fi lxayaati اddunyaa nolosha tan adduunyada dhexdeeda aada isku jeclaataan yacni jacayl aada adduunyada intaad joogtaan isku jeclaataan oo ku wada socotaan darteed ayaad asnaamta alla sokadii u samaysateen uma yowma alqiyaamati dabeed maalinta qiyaame yakfuru waa ka gaaloobayaa bacdukum barhkiin bibacdin barhka kale waa ka gaaloobayaa wayalcanu waanu nacdalayaa bacdukum barhkiin bacdaa barhka kale waa nacdalayaa wama'waakum hoygiinnuna annaaru naar weeyaan hoygiinnaa u hoyanaysaan wamaa lakum idinmana sugnaanin min naasiriina wax idiin hiiliyo oo idiin gargaaraana idiinma sugna marka waxaa la tilmaamay asnaamta alla sakadii ay samaysteen si ay dee u wada socdaan oo isku jeclaadaan oo wada socodkoodu aan u go-in ay u samaysanayaan inay tahay uun inta adduunyada ay joogaan kolse hadday aakhiro tagaan in kuwii madaxda ahaa iyo kuwii atbaacda ahaayee la lugooyey barhkoodba barhka kale wuu nacdalayaa waanay istafirayaan mid walbana ka kale ayuu canaan iyo lacnad dusha uga tuurayaa hoygooduna waa naarta jahanamo ay ku kulmayaan wax u hiiliyana heli maayaan fa aamana dabeed waxaa rumeeyey lahu ibraahiim luutun nebi luut ayaa rumeeyey oo walaalkii haaraan ibnu aazar u dhalay ibraahiimna adeeru u yahay oo luut ibraahim baa adeeru ahaa fa aamana dabeed waxaa rumeeyey lahu ibraahim luutun nebi luut ayaa rumeeyey oo ibraahim adeer u yahay wa qaala waxaanuu yidhi ibraahim innii anigu muhaajirun waxaan ahay mid u hijroonaya oo u haajiraya ilaa rabbii ay ilaa xaysu amaranii rabbii halkuu rabbigay ifaray ee amray ayaan u hijroonayaa waa dhulkii la barakeeyey shaam baytulmaqdis qiblat lqudamaa'i wa mahbit alambiyaa waa qibladii dadkii hore qudamada iyo saldhiggii iyo xaruntii ambiyada ay ku kulmayeen weeyaan beytulmaqdis marka halkaas oo ardu shaam ah ayaan u hijroonayaa buu yidhi ciraaqna waa isaga hijroonayaa waayo ciraaq ba ay joogeen wa qaala waxau yidhi innii anigu muhaajirun mid u hijroonayaan ahay baa u yidhi nebi ibraahim ilaa rabbii ilaa xaysu amaranii rabbii halkii rabbigay i amray ayaan u hijroonayaa innahu ilaahay huwa alle alcasiizu allaha qaalibkee awoodda adag la weeyi alxakiimu ee xikmadda badan wawahabnaa waxaan u hibaynay baa alla yidhi lahu ibraahiim isxaaqa nebi isxaaq baanu u hibaynay iyo wa yacquuba nebi yacquub wajacalnaa waxaananu ka yeelay fii duriyatih ibraahiim tafiirtiisa dhexdooda waxaanu ka yeelay annubuwata nebinimada iyo walkitaaba ay ilkutuba kutubtii samaawiga ahayd baanu dhexdooda ka yeelay oo ambiyadaa nebi ibraahim ku abtirsanaysa aanu ku soo dejinnay wa aataynaahu waxaananu siinay ibraahiim ajrahu ajarkiisi iyo mushqaayadiisii baanu siinay oo fi dunyaa adduunyadaanu abaalkiisa iyo ajarkiisa ku siinay wa innahu isagu adduunka un abaalkiisu kuma koobna eh fil aakhirati aakhiro dhexdeedana la min asaalixiina kuwa wan wanaagsanee wanaagga halka ugu sarraysa kaga sugan ayaa uu ka mid yahay kol hadduu kuwaa ka mid yahayna dee darajooyinka sare ayaa uu ku sugan yahay aakhirana halkanna rabbi waxa uu ku tilmaamay nebi ibraahim kol hadduu ka soo hijrooday dhulkii ciraaq oo uu soo hijrooday ardu shaam iyo beytulmaqdis oo qoomkiisii ilaahay dartii uuga soo durkay waxaa loogu bedelay kuwuu ka yimid wax uga khayr badan oo ubadkiisiibaa ambiyo looga dhigay man taraka shay-an lilaahi cawadahu llaahu khayran minhu shay ilaahay dartii ruuxa uga taga wax ka khayr badan baa alla ugu bedelaa qoomkiisii iyo tolkii iyo waalidkii iyo dadkii ugu dhowaa ayuu ka yimid oo ilaahay dartii uga soo haajiray waxaa loogu bedelay dad kuwaa uga dhow ugana khayr badan oo awlaaddiisii ambiyo looga dhiga ah marka waxaa loo hibeeyey isxaaq oo isagu uu dhalay oo ina ibraahiim ah iyo yacquub oo awow uu yahay oo ina isxaaq ah fabasharnaahu biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub marka yacni nebi isxaaq ayaa loogu bushaareeyey isxaaqna waxaa ka dambeeyay yacquub oo awow uu yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay in duriyadiisa ambiyada iyo kutubtaba dhexdooda la yeelay oo waxaa la yidhi kullu lambiyaa bacda ibraahiima min duriyatih nebi ibraahim dabadii wax alla wixii ambiye lasoo dirayey tafiirtiisay ka mid ahaayeen oo isaga ayay u nisbo sheeganayaan oo sidaa darteed baa nebi ibraahim waxaaba lagu idlaaqaa inuu yahay abul ambiyaa maadaama ambiyadii ka dambeysay oo dhan tafiirtiisa laga soo saaray oo waxaa la yidhi carab oo dhan jinsul carab waxay ka soo jeedaan nebi ismaaciil oo ina ibraahima ambiya reer banu israa'iil oo dhanna waxay ka soo jeedaan nebi yacquub oo isaguna waxa weeyaan dee ina ibraahim ah ina isxaaqa baan ujeedaa yacquub waa ina isxaaqoo dee ibraahim awow buu u yahay marka calaa kullin ambiyadu iyo dadku labadaa ay ka soo kala jeedaanba ismaaciil iyo yacquub labaduba waa min duriyati ibraahim o midna wuu dhalay midna awowbaabuu u yahay markaa dee waa nicmo ilaahay uu siiyey in ambiyada iyo kutubtaba duriyadiisii la yeelay alkitaaba kutubtii injiil iyo towraad iyo zabuur iyo furqaan oo dhan waa soo gelayaano waa caam alkitaabana mufradba ha noqoto laakiin asha ayaa jinsiye ah oo jinsul kutub bay ku dhacaysaa sida assamaaba inta badan iyadoo mufrad lagu idlaaqo haddana jinsu samaawaad ay ugu dhacayso oo ashu ay jinsiye u tahay ayaa alkitaab bimacna alkutub ay u tahay waayo ashaa jinsiye ah oo jinsiga caam ahaan ugu dhacaysa jinsulkutub wa aataynaahu ajrahu fi dunyaa abaalka adduunye lagu siiye waa maxay awlaaddiisa ambiyada laga dhigay waa abaal adduunyada loogu soo dedejiyey addikru lxasan hadalhayntiyo ammaanta wanaagsan ee ummadaha oo dhan dhexdooda loo dhigay waa abaal adduunyada loogu soo hormariyey waana ducadii ilaahay uu beriyo loo xaqiijiyey wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriina ilaahu carab wanaagsan iidhi kuwa dambe dhexdooda iyo ammaan wanaagsan dee maanta ummad ummadaha ka mid ihi ma jirto ilaa ibraahim way ammaanaysaa waana u nisbo sheeganaysaa ummaddeenna muxamediyada iyo shariicadeennana dee markaynu tukanayno atixiyaad kasta aakhirkiisa waa taa waxa weeyaan salliga iyo salaamta ibraahiimiga a lagu soo hadal qaadayo allahuma salli calaa muxamedin wacala aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacala aali ibraahiima innaka xamiidu majiid ilaa aakhiri marka ummadaha kaloo dhanna ibraahim wax ammaanayo oo u nisbo sheeganayo oo miladiisii baanu haysanaale mooyaane wax ka soo horjeeda lama arag taasina waa karaamada alla uu siiyey in ummadaha oo dhan dhexdooda ammaan loo dhigay oon cidina xumaan ku sheegayn allah waxa uu ihi subxaanah waluutan ay wadkur xus nebi allow dadkana xasuusi luutan ay qisata luutin nebi luut qisadiisiina dadka u sheeg id waagiina uu qiso ah qaala uu ku yidhi luut liqowmihi reetolkii iyo qoomkiisii uu ku yidhi innakum idinku lata'tuuna alfaaxisha waxaynu uga jeednaa uun luud waxaa la yidhi qoladan waxa uu deganaa quraa qaryooyinkii calaa madkhali shaam shaam halka laga galo waxa weeyaan magaalooyinkii ku yaalay halkaasuu ibraahim kaga hadho isagu uu degay qoladaasaana loo diray marka qoladaa kama mid ahayn laakiin waxaa loogu nisbaynayaa waa la xididay dee la degaanna wuu hayo waa la degay rasuul baanu u noqday sidaasaa loogu nisbaynaya ee nasab ahaan kama mid ahayna waa la xididay uun xigtase lama ahayn marka wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi luutan ay qisata luutin nebi luud qisadiisii aduu xus dadkana u sheeg id waagii ama wakhtigiina uu qiso ah qaala uu luud yidhi oo liqowmihi qoomkiisii uu ku yidhi loo diray innakum idinku lata'tuuna waxaad la imanaysaan alfaaxishata tii foolxumada badnayd taasoo maa sabaqakum aanu idinka horrayn bihaa foolxumadaas iyo faaxishada min axadin qofna aanu idinka horrayn qofka oo min alcaalamiina uunka ka mid ah waxaad la imanaysaan taa foolxumada badan waa ragga in wax laga raadsade eh oo caalamiinta iyo khalqiga cid idinka idinka horreysaba aanay jirin waxau idhi luud a innakum idinku lata'tuuna ma waxaad u tegaysaan alrijaala ma raggaa u tegaysaan oo shahwo ahaan iyo idinkoo wax ka doonaya ugu tegaysaan oo wataqtacuuna ma waxaad goynaysaan alsabiila waddada dadku ay marayaanna miyaa goynaysaan si aanay cidiba u soo marin oo wata'tuuna ma waxaad kula imanaysaan fii naadiikum majaalistiinna iyo golihiinna aada wada fadhiisataan ee ku sheekaysataan golayaashiinnana ma waxaad kula imanaysaan almunkara waxa la inkiray ee diintu ay diiday oo foolxumadan aada falaysaan ah ma taasaad kula imanaysaan weliba idinkoo is arkayo oon la kala dhuumanayn famaa kaana jawaaba qowmih nebi luud qoomkiisa jawaabtoodii mabay ahaanin ilaa an qaaluu inay ku yidhaahdeen mooyaane iitinaa noola kaalay bal bicadaab illaah ilaahay cadaabkiisa bal noola kaalay oo hadda keen in kunta haddaad ahaatay luutow min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay oo foolxumada aada arrinkan ku sheegayso iyo cadaab iyo cuquuba inay ka dhalanayso hadday runtaa tahay imika cadaabka keen ayaa ay ku yidhaahdeen qaala waxau idhi markaa luut rabbi yaa rabbi rabbigayow unsurnii iiga hiili oo iiga gargaar cala alqowmi qoladan allahayow iiga hiili qoladii almufsidiina ee wax fasahaadinayee wax xumaynayey ee liwaadka iyo foolxumada ay falayaan arlada iyo addoommadaba kuwan ku xumaynaya allahayow kuwan iiga soo hiili oo iiga soo gargaar ayaa u yidhi nebi luut wataqtacuuna asabiila lababa waa lagu macneeyey in loo jeedo jidgooyada iyo inaad dhuljiif noqonaysaan oo dadka intaa waddada u gashaan wixii soo maraba dee naf iyo maal aanay idinka badbaadayn taasi waa jidgooyo waa waa dariiqa xisiga inoo muuqda ee maxsuuska ah oo waa asabiilu lxisi waxaa kaloo lagu macneeyey waddada macnawiga ahoo in loo jeedo waddadii taranta iyo ubadka iyo tafiirta lagu dhalayay ayaad jaraysaan markaad rag wax u doonataan ilaan rag halkii wax lagu beeranayo ubad ka soo baxaya ma aha dumar baa wax lagu beertaa oo ubadka dhala marka in loo jeedo waddadii taranka ayaad jaraysaan oo dabargoynaysaan ama waddada ay dadku marayaan baad goynaysaan oo aada naftooda iyo maalkoodaba aada wax ku yeelaysaan فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله سورة النمل وعن كسو مري فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم markiiuu dacwadaiyo khayrka u bandhigay jawaabtoodii mabay noqon inay yidhaahdeen mooyaane reer luud magaaladiina ka saara inahum unaasun yatataharuun waaba kuwa isnadiifinaya oo waxaan iska daahirinaye eh bannaanka inooga bixiya suuratu lacraafna waxaynu ku soo maray wamaa kaana jawaaba qowmihi ilaa an qaaluu akhrijuuhum min qaryatikum inahum unaasun yatataharuun jawaabta qoomkiisii mabay ahaanin ilaa inay yidhaahdeen mooyaane ka bixiya magaaladiina dadkani waa dad isdaahirinaye halkanna waxaa la yidhi famaa kaana jawaaba qowmihi ilaa an qaaluu itinaa bicadaab illaah jawaabta qoomkiisii mabay noqon ilaa inay yidhaahdeen mooyaane cadaabka noo keen hadday runtaa tahay marka labada jawaabood inay yidhaahdeen akhrijuu aala luutin min qaryatikum ama akhrijuuhum min qaryatikum iyo inay yidhaahdeen itinaa bicadaab illaah waa laba jawaabooda sidee loo jamcinayaa alcalaama abuayib kitaabkiisa fatxu lbayaan fii maqaasidi lqur'aan ee tafsiirka qur'aanka waxa uu ku jamciyey aayaadkan inuu yidhi ana luutan kaana haabitan cala alirshaadi wa mukariran linnahyi lahum walwaciidi calayhim waxa uu yihi luut wuxuu ahaa mid ku sugan waaninta uu waaninayo iyo celcelinta uu ku celcelinayo inuu foolxumadan u diido cuquubada iyo goodiga ku soo aroorayna uu sheego faqaaluu lahu awalan markaasay markii hore ku yidhaahdeen markuu warkii ka joojin waayey iitinaa bicadaab illaah bal hadda cadaabka alla noo keeno noola kaala in kunta min asaadiqiin markii hore sidaasay ku yidhaahdeen kamaa fii hadihi alaaya sida aayaddan cankabuud ku sugan falamaa kahura minhu dalika walam yaskut canhum markii digniinta uu u digayo iyo waaninta uu waaninayaa ay farabadatee uu ka aamusi waayey ayaa markii dambena waxay ku yidhaahdeen akhrijuuhum min qaryatikum inahum unaasun yatataharuun nimankan magaaladiina ka saara waaba dad isdahiraya oo waxa weeyaan iskaba nadiifinaya oo iskalahan weynba waxaynu samaynayna magaalada ka saara kamaa fi lacraafi wannamli sida suuratu lacraafi iyo suuratu namliba ku sugan markaa sidaasuu ku jamciyey inuu markii hore ay ku yidhaahdeen iitinaa bicadaab illaah markuu waanadii ka joojin waayena ay yidhaahdeen akhrijuuhum min qaryatikum inagaba saaraba wa qiila waxaa kaloo la yidhi inahum qaaluu lahu awalan markii horey ku yidhaahdeen akhrijuuhum min qaryatikum nimankan magaaladiina ka saara uma qaaluu haaniyan markii dambe ee dee waxa weeyaan waanadii iyo wacdigii uu ka joojin waayey ayay yidhaahdeen iitinaa bicadaab illaah cadaabka ilaahay bal haddaba noo keen falamaa ya-isa minhum alaba anusrata calayhim faajaabahu allah markuu ka quustee u taag waayey ayuu ilaahay weydiistay inuu uga hiiliyo ilaahayna waa ajiibo dee waata dhagaxaan sida dhibaca roobka lagaga dhigay walamaa jaa-ad markay u timid rusulunaa rusushayadii ibraahiima nebi ibraahim markay u timid oo bilbushraa bushaaradii ay ula yimaadeen marka malaa'igtu waxay ku soo hormareen nebi ibraahim bishaaraanay la soo mareenoo dee isxaaq iyo yacquub ay ugu bushaaraynayaan markaasay odhanayaan luud qoomkiisii baanu ku soconnaa oo waa soo halaagi doonaa dabeed alla wuxuu inooga warramayaa dooddii dhex martay ibraahiim iyo malaa'igtaa loo soo diray qowmu luud inay soo halaagaan walamaa jaa-ad markay timid rusulunaa rusushayadii aanu soo diray waa malaa'igtii ibraahiima nebi ibraahim markay u timid oo bilbushraa bushaaradii markay ula yimaadeen ibraahiim ay ugu bushaareeyeen isxaaq iyo yacquub ayaa qaaluu waxay ku yidhaahdeen malaa'igtii ibraahiim innaa anagu muhliku ahla innaa anagu muhlikuu ahli haadihi tani ehelkeeda kuwa halaagayaanu nahay alqaryati ee magaalada ah yacni magaalada tan waa qaryadii qowmuluude ehelkeeda kuwa halaagayaanu nahay waayo jumladu waa tacliiliya ama waa sababiye eh waayo ina ahlahaa magaaladani ehelkeedu kaanuu waxay ahaadeen daalimiina kuwa dulmi falay oo xumaan iyo foolxumo falay sidaa darteed waa halaagaynaa qaala markaa waxaa ibraahiimu ku yidhi malaa'igtii inna fiiha magaaladani waa qaryadii saduume waxaa ku sugan luuta nebi luud baa ku sugan oo jooga qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaga ayaa aclamuu cilmi badan biman cidda fiiha magaaladani dhexdeeda ku sugan waanu ognahay oo nagama qarsoona lanunajiyannahu wallee waanu badbaadin oo waanu badbaadin luut iyo wa ahlahu ehelkiisaba ila imra'atahu haweenaydiisa mooyaane oo kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alghaabiriina kuwa halaaga ku hadhaya ayay ka mid ahaatay ay kaanat kadalika fii cilmi illaahi wa xukmihi اlazali ilaahay ogaalkiisii hore iyo xukumkiisii hore saabiqa ahaaba waxay ahayd oo hore loogu qoray oo loo qadaray inay kuwa halaaga ku hadhaya ay ka mid tahay haweenaydiisa oo ay halaagsamayso marka waxaa la yidhi qoomkeeda waxay kaga mid ahayd fi dalaalati cala alfaaxisha inay tusto oy u baaqdo si ay foolxumada u sameeyaan oo waxaa la yidhi luud markay marti u timaado waxa weeyaan dee afkarasho waxay isku yaqaaneen hadday habeen tahay inay waxa weeyaan dab intay shido maalintiina marka qiiqa la arkay ama habeenkii iftiinka macnaheedu waxay ugu baaqaysaa dad baa joogee kaalaya marka waxaa la yidhi iyadu foolxumo iyo faaxisho ma samayn oo gogoldhaaf ma gelin waayo ibnu cabaas waa ka yidhi maa zanad imra'atu nebiyin qad weligeed haweenay nebi qabaa gogoldhaaf iyo zino kuma dhacdo oo ilaahay baa ka dhowray laakiin waxay qoomka kaga mid ahayd dee inay tusto oy ugu yeedho foolxumada iyo faaxishada markaa gaalnimada iyo xumaanta waa kula socotay walow iyadu yay samaynbe sidaasay u noqotay kuwa halaagga ku hadhaya een iyagu badbaaday allah waxau yihi walamaa anjaad markay timid rusulunaa rusushayadaanu soo diray waa malaa'igtii luuta nebi luud markay u timid rusushayadaanu usoo diray waa malaa'igtii siia waa la xumeeyey luud aad baa loo murugo geliyey macnaha dee waxa weeyaan aad buu uga xumaado waa qoomamoodaa loo jeedaa siia waa la murugo geliyey luud bihim bisababihim rusushan sababtooda lagu murugo geliyuu aada u qoomamooday wadaaqa waa cidhiidhyoomay luud bihim bisababihim rusushan u timid sababteeda ayuu la cidhiidhiyoomo diiqad u dareemay darcaa xagga laabta iyo qalbiga yacni xagga qalbiga iyo laabtana cidhiidhi buu dareemoo aada buu u cidhiidhiyoomo u diiqadooday sababtuna waxay ahayd malaa'igtaa waxay ugu yimaadeen calaa suurati shabaabin xisaan yacnii rag dhallinyar ah oo qurqurux badan suuradood bay malaa'igtu ugu timid qoomkiisana wuxuu ku yaqaanay anshuxumo iyo eedabdarro ay dadka kula kacaan dee markaa waabuu u baqdo wuxuu yidhi alla ilahe maanta martidaada waa way kuu soo dhaafi kuwani oo badbaadin maayaan sidaasuu u murugooday wa qaaluu markaa waxay ku yidhaahdeen malaa'igtii loo soo diree luud u yimid laa takhaf ha cabsoonin luudow walaa taxzan hana murugoonin malaa'ig rabbi baanu naho annaka naba soo gaadhi maayaane innaa anagu munajuuka waanu ku badbaadinaynaa adiga luudow iyo wa ahlaka ehelkaagaba ila imra'ataka haweenaydaada mooyaane oo kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alghaabiriina kuwa halaagga ku hadhaya ee halaagsamayay ka mid ahaatay innaa anagu baa yidhaahdeen munziluuna kuwo ku soo dejinayaanu nahay calaa ahli haadihi tani ehelkeeda alqaryati ee magaalada ah oo waxaa la yidhi sida saxiixa ah ismul ishaarati laa yudaafu waxa ka dambeeya bayaan ama bedel baa la ecraaba marka alqaryati magaalada ah ama alqaryati magaaladan aanu kusoo dejinaynaa marka waxaa la diidayaa calaa ahli haadihi alqaryati haadihi iyo qaryada inaad isku idaafayso waxay yidhahdeen inaa anaku munziluuna kuwo kusoo dejinayaanu nahay calaa ahli haadihi tani ehelkeeda alqaryati ee magaalada ah kuwa ku soo dejinayaanu nahay rijza cadaab min asamaa xagga samadana kaga soo dejinaya bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababtooda ayaananu cadaabka ugu soo dejinaynaa yafsuquuna kuwa faasiqnimo fala kuwa daacada rabbi ka baxa oo foolxumo sameeya ahaanshahay ahaayeen sababkeeda ayaanu cadaab samada ugaga soo dejinaynaa allah waxau ihi walaqad taraknaa wallaahi laqad taraknaa waanu ka tagnay minhaa qaryadani waa qaryadii saduum ee la halaagaye aayatan xaal ay tahay calaamad calaamadda oo bayinatan cad liqowmin qolana u ah calaamad cad qolada oo yacqiluuna wax kala garanaya ama liqowmin baanu ugaga tagnay aayadda qolo qoladaas oo yacqiluuna wax kala garanayoo caqli iyo garaad leh cabdillaahi bnu cabbaas waxau yihi aayatan bayina alaayatu lbayinatu aathaaru manaasilihim alkhariba waa guryahoodii kharaabee la baabi'iyey raadadka ka sii muuqda ayaa looga jeedaa aayad cad oo lagu cibro qaato alcalaama abu ayibna fatxulbayaanka wuxuu ku odhanayaa way isku macno dhow yihiin un labada kelmadoode wahiya alaathaar allatii biha wahiya alaathaaru alatii rumiya biha min wahiya alaathaaru alatii biha min alxijaarati alatii rumuu biha wuxuu odhanayaa wahiya alaathaaru alatii biha waa raadadka ku sugan qaryada oo min alxijaara allatii rujimuu biha ka mida yacni dhagaxaantii lala dhacay ee sida dhibica roobka lagaga dhigay macnaha waa raadadka dhagaxaantii lagu rajmiyey kasii hadhay weeyaan aahaarta ama raadku xataa adraka awaa'ilu hadihi lumma ilaa ummaddan awaa-isheedii hore ay sooba gaadheen dhagaxaantaa nimanka sida dhibica roobka loola dhacay wa kharaabu diyaar wa aathaaru manaasilihim alkhariba iyo guryahoodii iyo manaasishoodii kharaabtee baaba'day raadadka kasii taagan weeyaan aayadda cad markaa khulaasadu waxa weeyi magaaladaa waxaanu ka tagnay iyadoo calaamad cad u ah dadka caqliga leh yacni calaamad cad oo ay ku cibro qaataan una ala yacni waxay calaamad iyo astaanna u tahay ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa inuu wuxuu doono sameeyo cidduu doonana halaago awooddiisa aahaarta lagu gartana waxaa ka mid a dee siduu u galay qowmu luud iyo yacni waxa weeyaan sida degaanadoodii loo baabi'iyeen waxba uga baaqi noqon marka liqowmin yacqiluunana waxaa loogu qayday waayo waxa aayaddan kuwaan toobo wax ku qaata dee qofkii garaad iyo caqli leh kii kale wuu arkaya oo waa dhaafaya ree makana waa tii lagu canaantay wa inakum latamuruuna calayhi musbixiin wabileyli afalaa tacqiluun hadh iyo habeenba waa soo martaane miyaydaan caqli iyo garaad lahayn oo dad waan toobayo wax qaadanaya aydaan ahayn allah waxau ihi wailaa madyana akhaahum shucayba ay wa arsalnaa waxaan u diray ilaa madyana ree madyan waxaanu u diray ama magaaladii madyan waayo madyan waataynu hore usoo tilmaanay ama waa ismun liqabiilatihim oo odaygay ka soo jeedeen magaciisii weeyaan oo waa ismu qabiila ama magaalada iyo degaankooda magaciisi weeyaan madyan marka waa ismu makaan ama ismu qabiila labadaba waa lagu idlaaqaa marka ama ree madyan dhe ama magaaladii madyan dadkii deganaa dhaho oo haddii magaalo la yidhaahdo waxay noqonaysaa in loo soo qadaro wa ilaa ahli madyana madyan magaalada la yidhaah ehelkeedii waxaanu u diray akhaahum walaalkood mudaafkana waxaa loogu soo qadarayaa dee shucayb magaalada lama walaalahayna ehelkeedu la walaalahaa oo loo nisbaynaya marka haddaad madyan tidhaahdo waa isamkii makaanka iyo magaalada ama degaanka ahlu mudaaf waa in loo soo qadaro haddiise madyan lagu daayo qabiilada magaceedii markaa mudaaf lasoo qadaro looma baahna waayo iyagu walaal la ahaa oo markaa waxay noqon way ilaa madyana ay wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa madyana ree madyan qabiilada madyan waxaanu u diray akhaahum walaalkood shucayban shucayb ahaa faqaala dabeed waxa uu ku yidhi shucayb yaa qowmi qowmkaygiyow ucbudu llaaha ilaahay keligii caabuda oo warjuu rajeeya alyowma maalinta alaakhira ee ugu dambaysa yowmulaakhirna waxaa loo yidhi waayo liannahu laa yowma bacdahu maalin kasii dambeeya ma jire waa maalinka u dambeeya marka maalinkaa rajeeya ama maalinkaa ka baqa marka haddii rajeeya la yidhaha bimacna amac dee waa jazaa alyowmi alaakhir maalintaa dambe abaalmarinteeda rajeeya oo u camal fala ama waxaa looga jeedaa warju lyowma alaakhira ay warju yani ciqaaba alyowmi alaakhir ka baqa maalintaa dambe ciqaabkeeda oo marna waxaa lasoo qadarayaa ciqaab warjuuda haddii la yidhaha ka baqa marna waxaa lasoo qadarayaa jazaa iyo thawaab warjuuda haddii la yidhaha rajeeya walaa tacthow hafasahaadinina fi lardi arlada dhexdeedana hafasahaadinina mufsidiina xaal aatiin kuwa fasahaadinaya arlada fakadabuuhu dabeed waa beeniyeen shucayb faakhadathum dabeed waxaa qabatay alrajfa gilgilashadii iyo gariirkii baa qabtay fa asbaxuu dabeed waxay ahaadeen fii daarihim guryahooda dhexdoodii ayay ahaadeen jaatimiina ay baarikiina cala arukabi mayitiin kuwa bakhtiyey oo jilbaha u daatay ayaa ay noqdeen ama koodkooduda alcalaama abuayib fatxulbayaanka wuxuu ku odhanayaa fa akhadathm اrajfa wahiya zalzalaة shadiida wakada fi اlacraaf wa qaala fi suurati huud alsayxa wاlqisaة waaxida rajfadu waa gariirkiyo gilgilashada adag markaa halkan iyo suurat lacraaf waxaa laga cabiray fa akhadathm اrajfa gilgilashadii ayaa qabatay oo dhulkaa la gariiray maxaanku fi suurati huudna waxaa laga cabiray asayxa fa akhadathm sayxa yacni qaylaa qabatay qisaduna waa mid keliya markaa marna gariir iyo gilgilasho ayaa qabatay marna qaylo waxa uu yihi qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi ay sayxatu jibriila wahiya sababu rajfa farajafat bihim اlardu waxa uu yihi waa macnuhu waxa uu yahay jibriil baa xagga sare ama samada kaga qayliyo kaga dhawaaqay qaylada jibriil ku qayliyeyna waa gariirka dhulka ta sababtay markaasaa arladu la gariirto oo la gilgilatay marka macnaha waxa uu leeyahay labada cuquubaba waa lagu qabtay oo samada intuu jibriil kaga qayliyey ayaa dhulkiina la gariiray sidaasay ku baktiyeen oo ku baaba'een marka isma diidayaane fa akhadathm arajfa iyo fa akhadathum asayxa labaduba waa qabatay oo aayadda kalena waxaa yidhi walamaa jaa amrunaa najaynaa shucayba wاladiina aamanuu macahu biraxmati mina waakhadat aladiina dalamuu sayxatu faasbaxuu fii diyaarihim jaatimiin marka halkaa waxaa la cabiray inay qayla qabatay halkanna gilgilasho labadubana waa ku dhaceen oo isma diidayaan wacaada wathamuuda waahlaknaa usoo qadar wacaadan ay waahlaknaa waanu halaagnay caadan ree caad iyo wathamuuda ree thamuud ree caad waa qoladii nebi huud loo diray ree thamuudna waa qoladii nebi saalix loo diray marka ree thamuud degaankoodu wuxuu ahaa meeshii ardu lxijri walaqad kadaba asxaabu lxijri lmursaliin xijriguna wuxuu ahaa waadi ama tog madiine iyo shaam u dhexeeya qolada ree caadna degaankoodu yeman buu ahaa ardulaxqaaf oo xadramowd ka mid ah waana waadi beerahood iyo masaaricdoodu ay ku sugnaayeen oo xadramowd iyo mahro u dhexeeya marka labada qoloba wa ahlaknaa waanu halaagnay baa alla yihi caadan ree caad iyo wathamuuda ree thamuudba waanu halaagnay waqad tabayana wuu caddaaday huwa ihlaagaasi markaa ficilka lasoo qadaree ahlaknaa masderka laga fahmayo damiirka tabayana ku asturan ee faacilkaa u celi marka waqad tabayana wuu caddaaday huwa ihlaaga aanu kuwaa halaagnay waa caddaaday oo lakum idinka waa idiin caddaaday min masaakinihim guryahoodii iyo degaanadoodii buu idinka muuqdo oo idinka caddaaday oo dee waaba aragtaan waxa weeyaan guryahoodii iyo degaanadoodii oo baaba-ay wazayana waxa uu qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaanku acmaalahum camaladooda ayuu u qurxiyey kuwaa la halaagay fasadahum dabeed waxa uu ka jeediyey can isabiili waddadii xaqa ahayd buu ka duway oo ka jeediyey walxaal ayuu xaqa ka jeediyey kaanuu ay ahaayeen mustabsiriina kuwa wax arkaya oo caqli iyo garaad leh macnaha iyagoo arkaya oo wax kala garanaya ayaa shaydaan xumaha intuu u qurxiyey waxa weeyaan hanuunkii uu ka horjoogsaday iyaguna si badheedha ayay uga baydheen oo shaydaan u dabagaleen wa qaaruuna wa ahlaknaa usoo qadar ay wa ahlaknaa waanu halaagnay qaaruuna qaaruun iyo wa fircawna fircoon iyo wa haamaana haamaanba waanu halaagnay walaqad jaaahum wallaahi laqad jaaahum wuu ula yimid kuwaa muusa nebi muuse wuxuu ula yimid bilbayinaat xujooyin cadcad buu ula yimid oo fastakbaruu dabeed waxay isku weyneeyeen fil ardi arlada dhexdeeda wamaa kaanuu manay ahaaninba saabiqiina kuwa naga fakado oo naga cararana may ahaaninoo gacantayaday galeen oo annakaa qabannay nagamanay baxsan ilaahay waxau ihi fakullan mid wal oo kuwaa lasoo sheegay ka mid ah qoomamkaa iyo kuwaa lasoo xusay mid waloo ka mid ah akhadnaa waxaanu ku qabannay bidenbihi bisababi denbih dembiguu sameeyey sababtiisaanu ku qabannay fa minhum qolo walbana waxaa lagu halaagay wixii ku habboonaa fa minhum waxaa ka mid ah kuwa lasoo halaagay ee lasoo tilmaamay waxaa ka mid ah man duul baa ka mid a ama cid arsalna aanu u diray calayhi korkiisa xaasiba dabayl dhagaxaan wadata sidii qowmu luud iyo reecaad wa minhum waxaa ka mid a kuwa man qaar baa ka mid a akhadadu ay qabatay asayxatu qaylo sidii ree hamuud wa minhum waxaa ka mid a man qaar baa ka mid a khasafnaa aanu la jaray bihi isaga alarda dhulka sidii qaaruun wa minhum waxaa ka mid a man qaar baa ka mid a aqraqnaa aanu qarqinno biyaha aanu ku hafinay sidii qowmu fircawn iyo qowmu nuux wamaa kaana allaahu ilaahay ma ahaanin liyadlimahum kii dulmi iyo kuwa ee ka gardaran walaakin ha yeeshee kaanuu waxay ahaadeen iyagu anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwii dulmiyaya ilaahay kama gardara ee iyaga ayaa gardaran oo dulmi galay dulmigaa dartii baana lagu baabi'iyey oo halaagu ugu habsaday allah waxa u yihi mathalu ladiina kuwii tilmaantoodu iyo sifadoodu waxa weeyi kuwaasoo itakhaduu samaysta min duuni illaah alla sokadii yeeshay awliyaaa kuwa ay ilaahay sokadii caabudaan iyo asnaam kuwa alla sokadii samaystay tusaalahoodu waxa weeyi ka mahalilcankabuuti waa sidii caarada tusaalaheeda oo kale caaradaasoo itakhadat samaysatay beytaa guri wa ina awhana albuyuuti guryaha ka ugu taag daranna la baytulcankabuuti caarada gurigeeda weeyi low kaanuu hadday ahaadeen yaclamuuna kuwo wax kala garanaya oo wax fahmaya waxaa lagu shabahay kuwa ilaahay kayrkii caabuda ee ku tacalluqee waxmoodee barya yacni caarada gurigeedoo kalea lagu shabahay oo caaradu laba gidaar ama laba geed dhexdood intay xadhka iyo wax isku xidhxidho ay samayso ayaa waxa ay samaysay ama beytkaasi laa yaqiihaa xaran walaa barda qabow iyo kulayl midna wax uga tari maayo bal halaageeduu u sababayaa oo wixii soo maraabo madaxa intuu ku qaado ayuu burburinayaa oo baabi'inayaa waayo waaba xuub caaro gurigeedu waxa uu ka samaysan yahay waa xuubkaa yar ee isku xidhxidhayso marka waxaa yar ee xuubkaa iyo xadhkaha yararee isku xidhxidhay caaradu ee guri ay ka samaysatay sida aanu waxba ugu tarayn wuxuu yeelo mooyaane sidaasoo kale ayaa kuwa ilaahay kayrkii waxmooday waxay yeelaan mooyaane kuwaasi aanay waxba u tarayn waa tusaale layaab badan ina allaha alleh yaclamu isaga ayaa og maa ay ladii ka yadcuuna ay yadcuunahu ay caabudayaan ama baryayaan min duunihi alla sokadii oo min shayin shay ah waxay alla sokadii baryayaanee shay ah ilaahay waa ogyahay oo kama qarsoona maada markaa mowsuulaynu ka dhignay jumlada ka dambaysay yadcuuna ficliyadana waa siladeedii caydkana waa usoo qadaroo yadcuunahu waxaa laakiin kasii raajaxsan sida jamalkuba uu futuuxaadka ku tilmaamayo in maada naafiye laga dhigo oo la yidhaahdo ina allaaha alle yaclamu waa ogyahay maa yadcuuna inaanay caabudayn min duunihi alla sokadii min shayin ay shay a waxbaba oo maxaa loo anfinayaa ee loo leeyahay ilaahay waa ogyahay inaanay waxbaba caabudayn iyagoo ilaahay sokadii asnaam caabudaya jamalka ayaa tilmaamayo waxa uu yihi waalmacnaa kaannahu qiila maa yadcuuna min duunihi maa yastaxiqu an yutlaqa calayhi shay waxaabay ka dhigan tahay in la yidhi waxay alla sokadii caabudayaan ma mudna in shay lagu magacaababa waa waxba yahay oo macnuhu waxa weeyaan waa kal macduumi ama kalaa shay waxaan jirin oo kalaa lagu tilmaamay liannahu hayru naafic waayo wax dheefloo wax taraya ayaanu ahayn waxaan waxba tarayna dee waxa weeyaan wujuudkiisa iyo jirid la-aantiisu waa isku mid oo ma kala soocna marka marka maada naafiye laga dhigo muraadku wuxuu noqonayaa waxay caabudayaan waa waxba yahay oo macnaha asnaamtan iyo waxaanay soo dhoobdhoobeen xataa shay laguma magacaabi karo waxaan dhib iyo dheeftoona lahayn laguma magacaabi karo annahu shay marka ina allaha alleh yaclamu waa ogyahay rabbi maa yadcuuna inaanay caabudayn min duunihi alla sokadii min shayin ay shay a wax yacnii wax wax u tara oo shay lagu magacaabi karo ma caabudayaan ee waxay caabudayaan waxba yahay kallaa shay waayo dhib iyo dheeftoona ma leh waa gidaarka ama dhagaxa waxay ka soo goosteen iyo geedaha wa huwa alle alcasiizu allaha awoodda adag le weeye alxakiimu ee xikmadda badan wa tilka taasi alamhaalu ee tusaalayaasha ah nadribuhaa waxaan u yeelanaa linnaasi dadka wamaa yacqiluhaa tusaalayaasha ma fahmo oo wax kuma qaato mana garto ila alcaalimuuna kuwa culimadee cilmigale mooyaane cid kale ma garato wamaa yacqiluhaa tusaalayaasha ma fahmo oo ma garto ila alcaalimuuna kuwa cilmigale mooye cid kale yacnii tusaalayaasha rabbi uu dadka wax ugu tilmaamayo kuwa wax ku waantooba ee wax ku gartaa waa kuwa cilmiga le ee wax garanaya ilaahayna ka cabsoonaya ee caabudaya khalaqa allaahu ilaahay waxa uu abuuray alsamaawaati samooyinkiiyo waalarda dhulalka oo bilxaqi xaq ayaa rabbi ku abuuray inna fii daalik madkuurkaa la soo sheegay waxa ku sugan makhluuqaadkaa waaweynee alla abuuray waxa ku sugan la aayatan calaamo lagu cibro qaato oo astaan u ah ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo awooddiisa dhammayska tiran iyayse aayaddu ugu sugan tahay lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ah ayaa aayadi ugu sugan tahay waayo iyagaa kuwaan toobaya waxna ku qaadanaya kuwa kale waxba ka dheefi maayaan kol haddaanay kuwa kale waxba ka dheefayn ka annamaa inaanay iyaga aayadba u ahayn waayo waxba kumay qaadan waxay aayad u tahay ciddii kuwaantowda ee wax ku qaadatay waana mu'miniinta allah waxau ihi utlu akhri nebi moxamedow oo raac maa kii uuxiye lagu waxyooday ilayka adigoo min alkitaabi kitaabka qur-aanka ah wa aqim oog asalaata salaadana oog waayo ina asalaata salaadu tanhaa waxay u diidaysaa saaxiibkeeda can ilfaxshaa foolxumada iyo dembiga waalmunkari iyo waxa la inkiray ee diintu ay diiday ee dembiga iyo dulmiga ah waladikrullaah ilaahay xuskiisa ayaana akbaru weyn halkan utlu waa min atilaawati aw itilwi tilaawada oo akhrintii ah iyo tilwiga oo raacidda iyo itibaaca ah labadaba waa laga macneeyaa utlu macnuhu markaa wuxuu noqonayaa akhriso oo raac waayo tilaawadu labay ukacda u kala kacdaa oo tilaawa lafdiya wa tilaawa xukmiya tilaawada lafdigii waa in xuruufta qur-aanka la akhriyo tilaawada xukmigiina waa in xukumkiisa la qaato oo waxa la akhrinayo lagu dhaqmo oo tacaaliimtiisa lagu toosnaado utlu labadiiba markaa waa koobsanaysaa waa qur-aanka akhri waxaad akhridayna raac oo ku dhaqan weeyaan macnuhu marka iqra ay iqra wacmal bihi weeyaan utlu iqra wacmal bihi akhri kuna camal fal jamaaludiin alqaasimi maxaasinu taawiilka wuxuu ku odhanayaa fain qulta kam min musallin yartakibu walaa tanhaahu salaatuh haddaad tidhaahdo fara badana nin salaad tukanaya oo dembi samaynaya salaadiina aanay dembiga u diiday haddaad sidaa tidhaahdo qultu waxaan odhanayaa oon kugu jawaabayaa alsalaatu alatii hiya salaatu cinda allah salaada salaadaa ilaahay agtiisa salaad dhaba loo yaqaano almustaxaqu biha athawaab lagu mutaysanaya abaalmarinta iyo midhaha la tilmaamay laga goosanayo wa an yadkhula fiiha muqadiman litowbati nasuux waa inuu salaadii galo ruuxa tukanayaa isagoo horta towbad badhax tiran oo run ah soo hormariyey oo horta dembi iyo dulmi iyo xumo oo dhan ka toobad keenay si uu isagoo nadiifa u gala salaadoo ilaahay u hor joogsado muttaqiyan isagoo ilaahayna ka cabsoonaya oo taqi ah uu salaadii galo waliqowlihi tacaala waaye rabbi waxa uu ihi koreeye inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiina waxa uun alla wax ka aqbalaa addoommadiisa muttaqiinta ee rabbi ka cabsooda marka isagoo taqi ah oo toobad keenay salaaddii waa inuu galo wa yusalliihaa khaashican bilqalbi waaljawaarixi waxaanu tukanayaa salaadii isagoo khushuucsan oo rabbi isu dhuldhigaya oo isku dullaynaya oo qalbi ahaan iyo xagga qalbiga iyo xubnaha muuqdaba isagoo ka khushuucsan waxaana raad u ah bay culimmadu yidhaahdaan khushuucda qalbiga sukuunu ljawaarix xubnuhu inay xasilaan haddaad kolba meel eegayso oo kolba meel xoqonayso oo kolba aad dhaqdhaqaaqaagu badan yahay xubnuhu waxay la dhaqdhaqaaqayaan qalbigiibaa qaayib oo maqan oo aan khushuucsanayn marka macnaha inay yacni qofka hay-addu u taagan yahay hay-ad xasiloon oo degan oo halkaa uu ku sujuudayo uu eegayo oo waxa weeyaan aragtidiisa iyo xubnihiisa oo dhammi ay xasiloon yihiin sidaa inuu ahaado waxay calaamad u tahay qalbigii hoose qarsoonaanay inuu khushuucsan yahay oo ilaahay isu dulaynayo uma yaxuutuhaa bacda an yusalihaa falaa yuxbituhaa dabadeed waa daryeelayaa oo waa ilaalinayaa salaaddii markuu tukado dabadeed oo ma burinayo macnaha camalka wixii ka burinayey waa ka ilaalinayaa salaada fa hiya asalaatu alatii tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar haddaba salaada sifadaa lasoo sheegay lihi waata qofka xumaha iyo dembiga u diidaysa marka macnaha iyo muraadku waxa uu ku soo ururayaa salaada qofka dembiga iyo dulmiga u diidaa waa ta sifadaa leh dee hadday salaadaadu sifadaa leedahay waxay noqonaysaa ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar haddaanay sifadaa lahayn dee waad iska dhex dabaalanaysaa dembi iyo dulmiba xaggana adigoo salaada ka wada waayo salaadaadaa wax ka siihiin oo aan wada saxnayn marka dadka muslimiintaa waxa shaki la-aan ah in fara badan oo ka mid a ilaa man raxima allahu waqaliilu maahum salaadooda waxbaa kasi ah waayo iyagoo tukanaya ayaa wax badan oo dembi iyo dulmiya aanay ka dhowrsanayn oo ku dhacayaan salaadoodu salaaddii saxdahayd hadday tahayna way edbin lahayd oo waxay ku hogaamin lahayd hanuunka xumahana waa ka xakamayn lahayd ibnu cabaasna waxa uu yidhi man lam taamurhu salaatuhu bilmacruufi watanhahu can lmunkari lam yazdad bisalaatihi min allahi ilaa bucda ninkaan salaadiisu wanaagga farin xumahana u diidin ee wax walba iska walaaqanaya xaggana isagoo ka tukanaya dee salaadiisa xagga alle kagama kororsado fogaansho uu kasii durka mooyaane xasanulbasrina waxau yihi calayhi raxmat ullah man lam tanhahu salaatuhu can ilfaxshaa'i waalmunkar falaysat salaatuhu bisalaatin wahiya wabaalun calayhi ninka salaadiisu foolxumada iyo dembiga aanay u diidin salaadiisu salaad ma aha cuquubo iyo balaayo lagu imtixaamayo oo lagu ciqaabi doono ayay ku noqonaysaaye ku badbaadi maayo waxba u tari mayso marka dee in fara badan waynu aragnaa dad aan salaadiina looga soo horeynayn oo usoo horeynaya bannaanka markay u baxaanna wax ka xaaraansanibaa aanu jirin oo afkooda iyo adinkooduba uu furan yahayoo awr dabar la-aan dhacay yacnii qof waxuu doono samaynaya oon waxba iska ilaalinayn dee waxa weeyaan salaadiisu salaad noqon mayso salaada saxda ah waa inay ku edbiso oo wanaagga kugu xambaarto xumahana ay kuu diido walidaalika wa aqimi salaa waxay culimmadu yidhaahdaan salaada had iyo jeer arki maysid yacni salluu salaata iyo wa aqiimuu iyo wa aqim iqaamaa laga cabiraa iqaamaduna waa in salaada xaqeeda loo dhammaystiro on waxba laga dhimin waxay arkaan iyo shuruud iyo waajibaad iyo sunan ay lahayd hay-aadkeedii iyo xuquuqdeedii oo dhan waa in loo dhammaystiro marka aqim oogiddu waa salaad oogan oo dhammaystiran oon waxba ka dhinnayn waladikrullaahi akbar laba macnoba waa lagu fasiray in la yidhaahdo waladikrullaahi xuska iyo dikriga ilaahay akbaru ay min gayrihi min aaacaat wax alla waxa aacaad ka soo hadhay dikriga allah ugu weyn oo hogaanka iyo hormoodka u ah oo xataa salaadu waa min dikri illaah maaha dikrigi ilaahay oo dhane xuska ilaahay lagu xusay ka mid tahay wa aqimi salaata lidikri marka dikrullah khayr iyo wanaag oo dhan isagaa asal iyo asaas u ah wax walbana isagaa ka weyn xuska alleh khayr iyo wanaag oo dhanna sabab u ah shar iyo xumaan oo dhanna kaa xakamaynaya ilaahay haddaad xasuusantah oo dikrigiisa aad ku sugan tahay kaasi waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray waladikrullaahi iyaakum akbaru min dikrikum iyaahu ilaahay xuska idinka uu idinka xuso xagga sare filmalai laclaa marka aada xustaan xuska alleh isagu uu malaa'igta agteeda idinka xusayo ayaa ka weyn ka idinku alla aada xusaysaan ilaa addoonku alle wuu xusayaa ilaahayna addoonkiisa filmalai laclaa buu ku xusaa oo fain dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii wain dakaranii fii malain dakartuhu fii malain khayri min mala'i fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun marka ilaahay markaad xusto ilaahayna waa ku xusaya marka macnuhu waxa weeye xuska alla wuu ku xusayaa ka weyn kaad adigu xusayso kaasina waa tafsiir allah waxaa uhi utlu akhri nebi muxamedow oo raac markaa iqra' watabic bay noqonaysaa attilaawa watilwi oo wada socda markaa utlu akhri oo raac maakii uuxiye lagu waxyooday ilayka adiga nebi maxamed oo min alkitaabi kitaabka qur-aanka ah wa aqim oog asalaata salaadana oog waayo ina asalaata salaadaa dhammayska tiran ee la oogay tanhaa marka waxaad garanaysaa waa asalaatu lmuqaama salaadaa la oogay ee la dhammaystiray weeyaan ta sifadan leh ta kale laakiin waxbaa ka dhiman wa aqim oog asalaata salaada oog waayo ina asalaata salaadaa la oogay tanhaa waxay u diidaysaa saaxiibkeeda can ilfaxshaa tafoolxumada badan oo macaasida iyo dunuubta waaweyn ee la foolxumaysto waa ka fogeynaysaa oo waa u diidaysaa waalmunkari waxa la inkiray ee diintu diidayna waa u diidaysaa salaadu waladikrullaah ilaahay xuskiisa ayaa akbaru ka weyn ay min gayrihi min aaacaat aacaadka kale soo hadhay ilaahay dikrigiisa ka wada weyn oo hogaanka iyo hormoodnimada u haya wallaahu allana yaclamu waa ogyahay maa tasnacuuna waxaad samaynaysaan ilaahay waa ogyahay kol hadduu og yahayna dee waa idinka abaal marinaya in khayran fa khayr wa in sharan fa shar wallahu aclam